إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo habeenkii xalay qarax ka fuliyey gobolka gadow dad kor u dhaafaya boqol iyo soddon qof oo ku shahiiday duqeymo uu maamulka yuhuuddu ka geystay marinka khaza shil geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud jenaraal indha qarsho oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka dowladda ka soo gaaray dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xuseyn ciidamadeedu ay yihiin kuwa taag daran oo aan lahayn niyad ay kula wareegaan amniga soomaaliya howlgal ay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka sameeyeen degmada galhareerey ayay ku gubeen waxyaabaha dhacay oo lagu iibiyo xarumaha ganacsi ee ku yaala degmadaas wilaayada islaamiga ee jubada dhexe ayaa bilowday dhismaha waddada isku xirta deegaanka kuyabarow iyo degmada jilib ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobada warka iminkana ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay qarax ka fuliyeen gobolka gado ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa degmada baardheere qaraxani wuxuu si gaara kaga dhacay kontaroolka xamar ee degmadaas shilgiisii khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud warkaasi waxaa faahfaahinaya cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayay shil gaari oo geystay khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac kaas oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya shilkan oo dhacay habeen hore ayaa waxaa si gaar ah looga soo tabiyey magaalada gurceel ee gobolka galguduud waxaana lasoo warinayaa in uu sababay khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac wararka laga helayo ayaa tilmaamaya in shilka uu yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay wateen dad rakaab ah oo marayay qeybo ka mid ah wadooyinka magaalada gurceel gaariga oo xawaaro sare ku socday ayaa mar qura waddada ka baxay sida ay soo tabanayeen dadka deegaanka ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shilkan gaari oo ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kaas oo magaciisa lagu sheegay axmed bakaal halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa iyo laba kale labada ruux ee ku dhaawacantay shilka ayaa loo qaaday isbitaalka magaalada gurceel halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad gobolka galguduud waxaa marar badan sidan oo kale ugu dhacay shilal geysta khasaare nafeed waxa uu shilkan kusoo aadaya iyadoo maalmo ka hor shil ka dhacay isla magaalada gurceel ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalka kadib markii uu la rogmaday gaari cabdibile ah oo ay wateen jenaraal indha qarshe oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay fashilkii dowladda federaalka kasoo gaaray dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xuseyn ciidamadu ay yihiin kuwa taag daran oo aan lahayn niyad ay kula wareegaan amniga soomaaliya xilli ay ciidamada shisheeye atimis isku diyaarinayaan inay iskaga baxaan dalka soomaaliya ayay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka muujinayaan walaac ay ka qabaan in ciidamadooda ay la wareegi waayaan magaalooyinka ee shisheeyaha iskaga bixi doonaan jenaraal indha qarsheo horey u soo noqday taliyaha ciidamada dowladda federaalka ayaa ka shanqariyay in ciidamada dowladda ay yihiin kuwa taag daran oo aan lahayn niyad ay kula wareegaan amniga soomaaliya isagoo wareysi bixinaya ayuu ku dheeraaday ka hadalka fashilka ay dhex maquuranayaan dowladda federaalka ee uu hoggaanka u waaye xasan sheekh maxamuud ciidan yar baan qabnay oo tayo badnayd oo tababar badan qaysan hub yaroo fududna qaba amisoonna waxay noqotay mid ayadu isdifaacda ee mid ka qayb gasha weerarkii ma ayna noqon waada xasuusataa inta meelood oo lagu soo waray oo khasaaro badan ay ka gaartay dhibaato badan baa kasoo gaartay wuxuu carbaabay in qaabka shisheeyaha uu u tababaray ciidankan ay tahay mid fashil ah hoggaanka dowladda ayaa ah mid fashilmay oo iska dhaadhiciyeen shisheeyahan la-aantii dalkan la heyni karin waxaa kaloo caqabadaha jira ka mid ah dowladaha shisheeye ee ciidamada soomaaliya soo tababariyo kala duwan markaas ayuu khasaarayaa wixii ciidamadan loo soo carbiyey ayuu yidhi jenaraal indha qarshe maxaa u dhimana aniga haddaa ninkii madaxda uu leeyahay ninkaani wax iiba celinayo macnaha markaan dad wax qaybaan leeyahay ma jirto awal waxuu haysan inaan waxba iga celin karin soo maha marka hore wuxuu haysan inaan wax tarahayn marka maadaama saa sii arko aniga lafteygu motivation aan u dhinto ma arko laakiin haddaan dareemo in dowladdu itixgelinayso moraalkay ka fakarayso taakulinta aan u baahnaa helayo dowladda wax waa ka celinaya meeshay la adahay marka waa leadershipka leadershipki baan ku kalsoonayn wadada isku xireen wadada isku amna waxaa qabsan karto inaad dibadda ka bariso waa nasiib darro waana nasiib darrada hadda jirto askarta dowladda federaalka ayuu sheegay inay yihiin kubay qabyaaladu dullootay wuxuuna caddeeyeen ciidankii dowladda federaalka ee al-shabaab ay ku leysay gobollada dhexe ay ahaayeen kuwa taagdaran oo aan lahayn taariikh dagaal taliska ciidamada milatariga dowladda federaalka ayuu ku dhaliilay kala qobsanaanta iyo isbaryaaca hadalkan ka soo yeeray indha qarshe ayaana ku soo aadaya xilli maamulada shisheeyaha taabacsan ee soomaaliya ka jira ay xaalad qoobgariira ku sugan yihiin iyagoo ka walaacsan marka ay ciidamada shisheeye ka baxaan soomaaliya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayaan talada waddanka howlgallay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka sameeyeen degmada galhareerey ayay ku gubeen waxyaabaha dhacay oo lagu iibiya xarumaha ganacsi ee ku yaala degmadaas qodobkaasi waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar mubaarak howlgalkan oo lagula dagaalamayo waxyaabaha dhacay ayaa waxa ay ciidamada xisbada degmada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah galgaduud ay ka sameeyeen goobaha ganacsiga ah ee ku yaala degmadaas howlgalkan oo si weyn kaga socday degmada ayaa waxaas ka kaashtay maamulka degmada iyo maktabka caafimaadka wilaayada galgaduud kaas oo waxyaabaha dhacay ka soo aruuriyey goobaha kala duwan ee ganacsiga ah waxyaabahan dhacay ee lasoo aruuriyey waxaa ka mid ah raashinka daawada iyo waxyaabo kale fagaaraha lagu gubayey waxyaabahan dhacay ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid a waxgaradka degmada galahreeri iyagoona soo dhoweeyey gubitaanka waxyaabahan dhacay
waxaan kor taagannahay howlgal ay fuliyeen maamulka degmada gaar ahaan xisbada kaasoo lagu soo aruurinayo waxyaabaha dhaca sida raashinka iyo dawada iyo badeecooyinka noocyadooda kala duwan waa ku faraxsanna haddaan nahay nabadoonnada in lagu dadaalo bay-ada caafimaadkeeda maamulku isagaa isu xil saaray hadda waxaan arkaa oo hortayda yaalla alaabo laga soo aruuriyey degmada aan ku nool nahay ganacsatadooda kuwaasoo dhaydkooda uu dhacay waana la wada ogyahay mar haddii shaayga dhaydkiisu uu dhaco noocuu ahaaba ha ahaado wuxuu keeni karaa caafimaad darro marka sidaan iyo si la mid ah ayay hore howlgalkan u jiri jiray waxaan arkaynaa maantay howlgal ka jira degmada galhareeri oo howlgalkaasoo loola jeedo xagga caafimaadka dadka iyo duunyada dawoodhinka raashinka oo noocyadiisu kala duwan yihiin ayu nuuc alaabtaasoo xagga ganacsatada la fiiriyey waxaalla wixii dhaydkoodu dhacay laga soo ururiyey ayadoon mar iyo laba aynaysaan ahayn oo hadda ka hor isagoo intaa ka badan laga aruuriyey haddana xoogaa arrintu ay ka soo dhodhowaanayso annaguna haddaan nahay odayaasha waa soo dhoweynayna howshaas waxaana leennahay boqolkiiba siddeetan waa qabsoontay labaatanka kalena way dhammaan doonaan sidaan rajaynayno wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waxgaradka ayaa ganacsatada u sheegay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha ay soo iibsanayaan iyo wax ay iibinayaan inay kuwaana qaataan noloshooda caafimaadkooda ku jira daawadii xoolaha hadday tahay hadday tahay midda dadka hadday tahay shay kastoo daruurigahoo la cuno raashina inay arrintaas ka fajognaadaan ganacsatooda inay soo qaataan xore dhaydkoodu dheeryahay iibkoodana iska fududeeyaan intaysaan ku dhicin maamulka waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo laga ganacsado oo maamulkaanu ka jiro oo degmadan hoos yimaad inay geeyaan arrintaas oo ay ka aruuriyaan oo laga suulsho dadkoodana lagu xiro xagga daryeelka caafimaad inay la xidhiidhaan in la helo biqabka caafimaad in la helo lana helo inay ayagu si guudba ay isaga waardiyeeyaan waxyaabahan oo kale waxaa la gudboon inay ka foojignaadaan oysan mar kale ku soo laaban sidaanoo kale oo ay waardiyeeyaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan tayadooda gaar ahaan taariikhda iyo dhaydka inay waardiyeeyaan dhowaan ayay ahayd markii waxyaabahan dhacay goob fagaaraha lagu gubay kuwaas oo laga soo aruuriyey meheradaha ku yaalla degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wilaayadii islaamiga ee jubbada dheexa ayaa bilowday dhismaha wadda isku xirta deegaanka kuuya barow iyo degmada jilib sida warka uu ku faahfaahinaya maxamed sheekh cali
waddada dheer ee isku xirta degmada jilib iyo deegaanka kunya barrow ayaa waxaa ka bilowday dayactir weyn oo ay wada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dhismaha waddadan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan xarig jarka dhismaha waddadan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimaa udiin ganacsato iyo waxgarad kale goobta shaqada ka socotay waxaa booqatay warbaahinta islaamiga ah ugu horeyn sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey dhismaha waddadan iyo waxyaabaha u qorshaysan
allah ayaan ooga mahad celinaynaa ina soo gaarsiiyey shaqadan maanta inoo bilaabatay waxaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo dhammaadkeedana iyo ilaahina gaarsiiya weydiisanaynaa si aad ogtihiin shaqadan hadda maanta bilaabanayso waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaalaa oon u joognaa shaqa bilaawgii ugu horreeyey waddadii xamar ee isku xiraysay magaalada jilib iyo ilaa kuuyo barrow waddadaasoo kilomitirkeeda uu dhan siddeetan iyo shan kilomitir oo horena aan u helin dayactir wax ka dambeeyaoo dayactira ma aysan helin intaa waxaa ku socday burbur iyo mataqaanaa iyo dibudhac ayaa ku socday ilaah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala maanta inoo suurageliyay shaqada inaan bilowno insha allahu tacaala waddada waxaa inoo qorshaysan inaan ku soo celinno sideedii hore ay ahaan jirtay geedaha ka baxoo dhan baldoosarradaasaa qaadaya oo xaaqaya kadibna godadka iyo meelaha hoose oo dhanba waa isbarowayaashan iyo insha allahu tacala ayaa buuxin doona jaay ayaa lagu shubi doonaa kadibna makiinadihii ku kawinay ku garaacayay ayaa iyaguna joogo insha allahu tacala ka shaqayn doona waxaan rabnaa waddo weyn oo waasica oo laba gaadiid isgarab mari karaan waxaa sidoo kale dhankiisa goobta ka hadlay guddoomiyaha ganacsatada degmada jilib isagoona sheegay in horey wilaayada uga codsadeen dhismaha waddadan dhanka kalena waxa uu ka hadlay dhibaatada ama culeyska ay ku qabeen alxamdulillah allah mahad iskale subxaana wa tacaala na soo gaarsiiyey annaga maanta oo goobjoog u nahayn waddadii isku xiraysay muqdisho iyo jilib maanta in laga shaqo bilaabay oo meesha howsha ay ka socoto gaadiid badan ay joogaan baallooyinka waxyaabo badan shaqadeena ay socoto alxamdulilah taasna waxay ku timid codsi ay ganacsatadu jeedisay walaayada loo jeediyey walaayada jubbada dhexe waaliga oo kale markii lasoo magacaabayo oo annaga aan isbaranayn waa u jeedinay codsiga onaani waddadan in la sameeyo wuu ballan qaaday ballanqaadka waa aragnay madada maanta waa la bilaabay si fiican aynu howsha u socotaa waddada horta soddon sano lama dayactirin iyo ka badan waagii dawladdii oo shuuciga ugu dambeysay waddada waa burburtay kadib haddana fatahaadii ay ku burburtay cascaartii aa qaali noqotay baabuurtii meel ay maraanay loo waayey marka hadda waxaa noo faa'iido noogu jirto in baabuurtii si fudud ay ku soo maraan waddada ascaartina ay raqiisto dadkiina ay ka faa'iidaystaan ugu dambeyntii waxaa sidoo kale goobta saxaafadda kula hadlay sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay furitaanka dhismaha waddada waxa uu mahad celiyey wilaayada jubbada dhexe waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa ilaahay subxaana watacaala dadaalkan ballaadhan iyo juhdigan ballaadhan een kala go'layn habeen iyo maalinba ee walaalaha alla u waafajiyey xarakatu shaab mujaahidiin gaar ahaan wilaayada hadda aan ku hoos nool nahay oo ah jubbada dhexe dadaalkan aadka u faraha badan waa wax aad iyo aad runtii ilaahay looga mahad caliyo waddadii burbursaneed dhowr iyo afartanka sano waddada waxa la yaala wixii yaallay ee wadda ahaan loogu ictibaarin lahaa dhammaan way burburtay godadka ka qodan waa la wada yaqaanaa waddadan u dhaxaysa hadda kismaayo iyo u dhaxaysa baraaga u dhaxaysa godadka ka qodan waa la yaqaanaa say burbursantahay juhdiga intaa leeg walaaluhun haddana yidhahdaan xabadkaan u dhigananaa muddo ummadda muslimiinta aan u kaashanayna waa arrin weyn horta oo ilaahay uun subxaana wa tacaala inuu dhammaystira aan ka baryayna jalla wacala inuu noo dhammaystiro si kastaba ahaatee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dardar gelisay adeegyada ay u qabanayso bulshada kuwaas oo si diiran u soo dhoweeyeen dadweynaha iyadoona intii dhidibada loo taagay wilaayada ay qabatay adeegyo aad u badan oo la taaban karo halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan wararka ka imaanaya magaalada khaza ayaa sheegaya in dad kor u dhaafaya boqol iyo soddon qof ay halkaasi ku shahiideen afar iyo labaatankii saaci ugu dambeeyey kadib markii ay duqimo aan loo meeldaynay ciidamada yuhuuddu halkaasi ka geysteen tafaasiisha ayaa intaa ku daraya in xerada qaxootiga nusiraad uu habeen ka hor duqimo lala biigsaday ay ku nafwaayeen dad gaaraya ilaa tan ayaan tani ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada yuhuudda ay sidoo kale duuqimo ku dileen isku geen dad gaaraya boqol qof dhanka kale yuhuudda waxay iclaamiyeen in laba askar looga dhaawacay mandiqada karam abusaliim ee bariga rafaax siddeed bilood kadib tan iyo bilowgii dagaalka waxay wakaalada wararka ee royters sheegtay in mas-uuliyiin sarsare oo maraykan ahi ay ka dhawaajeen in yuhuudda ay wax guulla ka keeni karin dagaalka ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xuseen in hal askari uu kaga dhintay koo iyo toban kalena ay kaga dhaawacmeen weeraru ururka shiiciga ee ka dhisan dalka dhubnaan uu ka fuliyey deegaanka xariif shiid ee mandiqada jaliil alaclaa warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal subaxnimadan waa inaga intaa